subax wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington aasiya cumar oo ahayd hooyo soomaaliyeed oo toddobiyo labaatan jir ah ayaa isniintii lagu dilay magaalada bristol ee dalka ingiriiska kadib markii uu tooreeyey saygeeda oo lagu magacaabo aadan daahir wariyaha v o e da ee london ridwan xaaji cabdiweli ayaa dilkan ka wareystay ayaan cabdulaahi macalin oo ku sugan magaalada bristol qaraabo dhowna ay yihiin marxuumadda aasiya cumar iyo odaygeedii aadan daahir
alxamdulilah horta amaraa dhacay qadaradiyaa dhacday gabar walaashay iyo walaalkey inay isu sababay oo ahaa wiili gabar isqabo alxamdulilah shuur bilcaalamiin siday ku dhaceen haddaan kuu sheego kolley laba qof oo isdagaasho waxay isku qabteen lama sheegi karo qof ogaan kartana dhexdooda ku jirta ma lahan un meeshii waxaa imaatay un midi gabadha laba midiyooda ku taalo two centimeter camal dhinacan oo bidixda iyo dhinaca kaleeto midigto iyadana wax yar ilaa two centimeter laakiin gudaha xoogaa ilaa three centimeter usii gaarayso alxamdulilah taas marka midigta uga dhacdaa dhimashada keento oo halbooley geystay wax kale oo midi iyo dhaawac kaleo gabadha ku dhaca malahan amarka ilaahana ku yimid annagana amarka ilaah iyo qadarta aaminsanahay waa ka xumahay dilkaas sabir iyo imaan allah idinka siiya marka hore laakiin waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo ma la og yahay ama ma ka war haysaan ilaa iyo hadda sababta uu aadan daahir u dilay xaaskiisii aasiya cumar wallaahi lama sheegi karo xoogaa wixii yaro isqabadaha waxaa ka dhex dhacay laba gabad kaloo iyadana kasankeyda oo jamaalo la dhahayo wiilka la dhalatay siidnimadii maray ten o'clock camal ahayd hal mar ay isqabteen isku qayqayliyeen aadan markaas uu dhex taagnaa wuu kala celiyey gabadha walaashiisuu banaanka usoo eriyey asigii xaaskiisana dibay guriga ugu noqdeen kadib wax dhex dhacan ma sheegi karo afartan daqiiqa kadibna gabadha marka qadartaal ku imaadsabo tual qoflo gabadha mayday ahayd boliisaan u imaaday ten thirty oo marka dagaalka markuu ku imaada labada gabdhood boliiska iyadaaba la hadashay marxuumadda allah naxariistee oo dhahday wax dhiba ma jira meesha anig gabar walaashay dagaalna wayna tagtay oo nisma hasban anagana gurigeena gelina koolkii labaad oo dadka deriskaba ay maqleen qaylada intay maqleen ay u waceen forty minute a kasoo wareegtay marxuumadan amarkii ku yimi saasay ku dhimatay waayahay wax marka ka dhexeeyey oo khilaafa oo aad ka warhaysaan ama aad kala sheekaysatay gabadha ma jirta maadaama aad ehel tihiin sidoo kalena aad ii sheegtay inaad tahay dadkii ugu horreeyey ee meedkeeda arkay maya wax khilaaf ah oo ka dhexeeya labadaas qof ilaahay unbaa ogaan kara annaga ma ogeyn ayagoo nabad qabo oo gabadhaas laba gabdhood oo kaligool oo yaryar oo iyagana adeerkay dhalaala joogay way kasoo tageen dad un gurigooda galay ahaayeen xataa gudaha maba sii gelinba gabadha meydka jikadu ka dhex dhacay irita koob marka laga galo gurigooda jikadaa la galaa jikaday isku qabsadeen amarka ku dhacay gudaha xataa looma sii gudbin oo haatan awaraab kasoo wareegtay teenka oo gabadhii kala tageen iyo teenka gabadhoo dhimatay meeqa sanay jirtay markaa marxuumadda allah u naxariistay aasiya aasiya waxay jirtay labaatan iyo toddoba jiray ahayd waa gartay meeqa carruuray ka tagtay waxay ka tagtay laba carruur ah wiil iyo gabar wiilka sideed jir sideed sano hadda laas maanta noqday gabadha marka hor yeedis imise sane ay isqabeen marka ama ay wada noolaayeen intaad ka warhayso nine yeedis sagaal sannadood sagaal sannadood sorry wax khilaafaada oo horay u dhex maray oo aada la socotiin miyaa jira haa way iskhilaafeen oo dad isqabo of course lama oga dhihi karo way isku dhadhaceen laakiin isku dhac oo dagaal oo gacan iyo dhib oo gaaro markaasoo lagu soo baxay ma jirin laakiin waxyaaba mara family closan oo kayro wax yar ini caro iyo dagaalo way dhici jireen laakiin wax gacan ahoo markaas loosugu soo baxa ama dhakhtar jugootigo kale kama dhex dhicin waayahay marka aadan daahir dabcan xaaskiisuu dilay allah u naxariisto laakiin wax dhibaato ah ama xanuun ah oo asaga laftirkiisa uu qabo aad ka warhaysaan miyaa jira maadaama dabcan dil la geysto aysan sahlanayn aadan horta wax jiro goolihoo maanta oo dhihi kara waa saas ma ahayn alxamdulillah shurub alcaalamin laata two years uu iska yaraha xanuunsanaa xoogaha iska barabalemaati oo wadankan uga imaaday uu shaqaysanayo laysankiisii oo laga ceshtay dareebalnimada three years ban laga dhigay adi xoogaha waxyaabaas islaha hadlo xoogaa stress kala iska hayn laakiin wax oo dhul la yaala ma aysan haynin ha xoogaa waa waa annagaa dhidhahaynahaa aadan saad u noqday sidiisa hore ma ahan wuu isbedel wuu amus maahan wax oo diro oo meel la yaala markaas ama uu daawooyin u qaadanayo ma aysan haynin waayahay dadka waalidiinta u ahaa qoyskan iyaga ma la xiriirtay siduu yahay dareenkooda dareenkooda maasha allah aada u fiican yahay annaga dad islaam oo diinahaa nahay labada gabdhood oo ilmaha kawada dhintay waaye laba gabdhood oo isoo isla dhalatay waaye labada oo isku dhigta waaye alxamdulilah iimaankoodayna qabaan walaa way iska soo horjeedaan waa isla fadhiyaan ilaahay qadartan waa laba geeriyood waa ilmaheen iyo isdilay labaduba haddiyay ku yihiin taasi waxa ay ahayd ayaan cabdulaahi macalin oo qaraabo la ah hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo aasiya cumar oo saygeeda uu ku dilay magaalada bristol ee dalka ingiriiska waxa ay khadka telefoonka ee bristol ugu warramaysay wariyaheena london ridwan xaaji cabdiweli